kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiican isleenahay waxa ay ka hadlayaan macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iyo sayaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan waxaan gadaa shoobinka qurxinta dumarka kuyeer saaloon waxaan kirayaa dharka aroosyada waxaan kaloo sii leeyahay qayb kaloo gadaal oo lagu baro ardayda ilaanka meeg abka iyo harqaanka waxaa kaloo lagu bartaa dharka farshaxanka sidee ayay gabadha ugu midayn kartaa goobteeda ganacsi shaqooyin kala duwan iyo sooyaalkeedii nololeed khadiijo cosoble cali oo ah maamo ka shaqaysa xalinta khilaafaadka iyo horumarinta nabadda tabintu anigoo hanaa maxamed farsamadun waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal iskusoo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysiga aanu la yeelanay safiya maxmed oo ah gabar goobteeda ganacsi ay kulmisay shaqooyin kala jaad ah balse markana sooyaalkeedii nololeed maamo khadiijo cosoble cali oo ah maamo ka shaqaysa xalinta khilaafaadka iyo horumarinta nabadda taariikhdan waxaad ka heli kartaan bugga haldoorada haweenkeena uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caysho nuur aadan ayaa inoo eegaysa khadiijo cosoble waxa ay ku dhalatay magaalada marka ee shabeellaha hoose waa xeeldheerad xalinta khilaafaadka iyo horumarinta nabadda khadiijo ayaa ku hadli karta luuqadaha ingilish arabig italian faransi iyo afka hooyo waxbarashadeeda dugsiga sare ee xamar ayay idleysatay sanadkii kunsagaalboqolsagaaliyotodobaatankii intii u dhexeysay kunsagaalboqolshaniyosiddeetankii ilaa kunsagaalboqoltodobaiyosideetankii dugsiga tirakoobka iyo dhaqaalaha ee wasaaradda qorsheynta ayay dhigatay sanadkii kunsagaalboqolsideediyosiddeetankii kuliyadda sharciga ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayuu ku biirtay ilaa kunsagaalboqoliyosagaashankii iyada oo waxbarashada u socoto ayuu qaranjabkii dhacay intii u dhexeysay kunsagaalboqolsideediyoagaashankii ilaa iyo labadii kun khadiijo ayaa shahaadada labaad ka diyaarisay jaamacadda eastern minonet kana diyaarisay culumta falanqeynta iyo xalinta khilaafaadka barashada carabiga iyo diinta islaamka ayay ka qaadatay maxadka institute of islamic and arabic senis ugu dambeyn waxbarashadeeda b h d ayay ku diyaarisay culumta falanqeynta iyo xalinta khilaafaadka ee jaamacadda george manson university sanadihii labakunshantilaa labakunafariytobankii howlaheedii shaqo iyo siyaasadda julaay labakunshanyotobanka waxaa loo xushay xubin ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka soomaaliya intii u dhexeysay januari ilaa iyo juun labakunshanyotobankii la taliyaha arrimaha dib u heshiisiinta iyo federaalka ayay u ahayd ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke intii u dhexeysay labakunkoyotobanilaa labakunlabayotoban la taliya ayay madaxweynaha ugu qaabilsaneed dib u heshiisiinta iyo siyaasadda soo jiidashada halka kunsagaalboqolixiyosagaashankii ilaa labakunkoyotobankii dhexdhexaadiye iyo tababare xagga xalinta khilaafaadka ay kula shaqaysay hay-adaha dooliga ah iyo kuwa aan ahayn u n nka bay kala shaqaysay arrimaha fududeynta shirarka xalinta khilaafaadka xog ururinta tababaridda xagga nabadda iyo xalinta khilaafaadka sanadihii laba kun ilaa laba kun iyo labadii xildhibaan ka tirsan baarlamaanka iyo wasiiru dowlo xafiiska ra-iisul wasaaraha ee dowladii ku-meelgaarka ayay ahayd kun sagaal boqol kow iyo siddeetankii ilaa kun sagaal boqol todobiyo siddeetankii kaaliyaha arrimaha shaqaalaha ayay kula shaqaysay hay-adaha u n h c r soomaaliya sanadkii kun sagaal boqoliyo sagaashankii ilaa kun sagaal boqol sideed iyo sagaashankii xoghayaha guud ee asaasaha hay-adda saacid ayay ahayd intii u dhexeysay kun sagaal boqol sideetankii ilaa kun sagaal boqol kow iyo siddeetankii maamule kaaliyaha xafiiska shirkadda somaali arag mining combany ee muqdisho ayay ku shaqaysay ugu dambeyntiina kun sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii ilaa kun sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ayay ka tirsaneed qoraalada iyo daabacaadda khadiijo ayaa sameysay cilmi baaris iyo qoraallo ay ka daabacdeen dhinacyo kala duwan waxa ay maqaalo ku qortay forijan boolici iyo fokis oo uu ka mid ahaa maqaal ku saabsan sida haweenka oo laga saaro siyaasadda ay usii adkeynayso xaaladda dalka sanadkii laba kun iyo toddobadii waxaa sidoo kale ay qortay fariin ay u dirtay dowladii waagaas memo to the somaali government iyo awood nabad loogama dhalin karo soomaaliya sanadkii laba kun iyo lixdii wargeeska daily star ee dalka masar ayay ku qortay maqaal ciwaankiisu ahaa maraykanku waa in uu la falgalaa soomaaliya hadda inta uusan geesku qarxin isla sanadkaasi ayay ku daabacday maqaal kale oo la siiyey ciwaanka ah ururka jaamacadda carabta waxa uu ku guuldaraystay in uu buuxiyo rajooyinka iyo filashada soomaaliya tababarada ay bixisay khadiijo waxa ay tababaro ka sameysay dhinacyo kala jaad ah sida xuquuqda haweenka maamulka nabadda xalinta khilaafaadka maareynta lacagta iyo xogta sanadkii kun sagaal boqol lix iyo sideetankii waxa ay tababar la xiriira maareynta xogta ay ka bixisay jaamacadda simad fresno university sidoo kale tababar ku saabsan maareynta iyo maamulka lacagta ayay siisay adra international country directors sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii isla sanadkaasi tababar ku qotoma xuquuqda haweenka siisay hay-adda the fonde for beace magaalada asmara ee dalka eliteria waxaa intaasi dheer in khadiijo ay tababaro kale ka bixisay jaamacado hay-ado ururo ay ka mid yihiin keer soomaaliya durbaan university saacid accord
hagaag markan aanu imaano falanqaynteenna haweenka oo ah lafdhabarta bulsho weliba waxa ay kaalin mug leh oo aan la xaqiri karin ka qaataan qoysaskeenna waxay yihiin kuwo soo saara ubaxa dalka waxa ay qayb weyne ka yihiin si lamid ahay masruufka reeraha iyaga oo kaalin muuqato ku leh saaxada ganacsiyada waxaa waayadan dambe haween badan oo isugu jira kuwo waxbartay iyo kuwo uu wakhtiga u saamixi waayeyba ay door muuqda ku leeyihiin ganacsiyada kala duwan ee ka hana qaadaya dalka gaar ahaan caasimadda oo ah halka ugu badan ee martigelisa safiye maxamed warsame waxa ay muddo ka maqnay dalka balse dib ugu soo noqoshadeedii waxa ay maanta qayb ka tahay hablaha leh ganacsiyada balse waxa ay kaga gaartahay in xarunteeda ay kulmisay dhowr shaqo oo kala jaad ah sida dukaan shoobin ah harqaan bukyeer iyo qayb wax lagu baro hablaha barashada iclaanka iyo meeg abka xiiseeya waxaa sidoo kale u dheer inay tahay abwaanad iyo qoraa waayaheedii adka ee ay ku sugnayd sacuudiga halkaasoo ay ku curisay mid ka mid a buugteeda kaasoo ay uga hadlayso dhibka ay leedahay shaqaalanimada ama qadaamadnimada ayaa qayb ka ah safiye waxaan ku booqanay goobteeda oo aan kala sheekaysannay howlaheeda ganacsi waxaanay ugu horreyn inoo sharaxaysaa xarunteedan iyo waxa ay qabato waa dhowahay aada u mahadsantihiin raadiyo himila magacay waa safiye maxamed warsame xarunteedu waa maandeeq beach ceylon aas-aasaha maandeeq waxaan gadaa shoobinka meeg abka cataraadka dharka waxaan kaloo leeyahay qurxinta dumarka kuyer saloon waxaan kirayaa dharka aroosyada waxaan kaloo sii leeyahay qayb kaloo gadaal oo lagu baro ardayda ilaanka meeg abka iyo harqaanka waxaa kaloo lagu bartaa dharka farshaxanka oo laga sameeyo dunta oo joogta macalimad labaad kariskoo kale dadka iga gato waxaan u talaa si firiya daraacyada oo kastamarka oo dharka iga gato kalinta harqaana meesha yeel si firiya u tala dadka ii keensana oo u talaa dharka waayahay xaruntaada marka goorma ayaad hirgelisay in aad se intaasoo shaqo ah isku sameyso oo aad hal xarun kusoo koobto sidee kuugu suurta gashay xarunteeda hadda waxay furantaha afar sano waa u fikir inaan suurtogeliya intaas oo meesha waxaan haystaa saddex qol iyo ka badan qol waxaa ku barta ardayda qolna waxaa wado kale wax kastamarka laba qolna waxa looga shaqeeya kastamarka qaybtaana waxaa u gooyey wixii qof ku yimaado inaan ka gado boorsooyinka dharka waxay isku soo ilooba markaas siday u kala horeeyeen ma markii hore ma shoobingaad ku bilowday ma harqaanka ma waxaad ku bilowday qaybta bukyeerka bal marka hore ganacsigaadan sida uu ugu kala horeeyay haddii aad sharaxaadi naga siiso marka hore waxaan ka bilaabay sayloonka kadibna waxaan ku daray barashada iclaanka iyo make upka meeshaan hadda oo shoobinkan waxay ii furantaa wax yar saddex bilood camal hadda dhowaan sameeye aasaas waayahay waa shaqooyin kala duwan bal ee haddii aad inoo sharaxdo shaqooyinkan barashadeedii iyo qaabkii aad adigu ku baratay markaagii hore markaan yar ayaan jeclaa aniga iclaanka waxaan bartay anoo toban sano jiro sida harqaanka anoo yariisaan bartay oo waxaan ku bartay dharka waxaan toli jiray alaalaabeyda ilmaha yariiska ku ciyaari jiray hooyadayaa toli jirtay hooyadaan ka fiirsadaan ku toli jiray dharkaan ku ciyaar alaalaabeyda kadib iclaanka haddaa bartay dhartalooga waa iska dhaafay iclaanka ka shaqay jiray maasha allah meeg abkana waxaan kusoo bartay sacuudi anoo joogo xilliga dagaaladii aan wadanka ka tegay waxaan u tegay cid carbeed maasha allah cidda waxay qabeen koofeer koofeerkiiya markaan shaqada guriga dhameeya bukweerka aasi jiray sida naagta filibiinta u fiirsan jiray meeg abka markay mariyeysa sida timaha oo kalenta waxaan kusoo bartay sacuudi laakiinse iclaanka waxaan bartay anoo yariis soomaaliya ku saari jiray waayahay bal ka waran marka wax falcelin ah ma dadka maxaad kala kulantay maadaama hadda dhowr shaqo aad isku haysoo kale wallaahi ganacsi sideen beri waxaa arkaysaa cilado waa jiraan wax walba waxaa waa la arkaa laakiin waa lagu gudbaa intii howshan aad ku guda jirtay waxyaabihii aad isleedahay runtii waa waa xasuusataay kaama go-in hirgelinta shaqadaadan caqabada waa- caqabada waa- waa jiraan laakiinse markaa kow meeshaan hadda xarunteeda kireysa ay kuleentaa dadka waxay dhihi jireen ma ka bixi kartid ma yeeli kartid mas- mas-uuliyad ma ma qaadi kartid anna waxaas dhan waxaan dhahay aniyaa rabo aniyaa sameeyaa sidii u dhabar adeegay sidaan ku fuda meesheeda hadda maasha allah markay arkaan dadka waxay leeyihin walaa go-aankaada waa waa wanaagsana camal ka waran gabdhaha iyaga qudhooda hadda ma ma kuwa kula shaqeeya mise waa kuwa barta yaa ku caawiya se walaahi maasha allah gabdho aniga wax barana waa ila joogaan gabdho kale oo shaqo naga dhexaysan waa ila joogaan maasha allah oo isbahanay dhowr dhowr dhowr gabdhoodaa jooga ma jiraan gabdho kale oo xaruntaadan ka faa'iidaysta oo shaqo ahaan u jooga maasha allah gabdho badanaa joogta saddex miya afar ayla joogaan gabdho ah oo ka shaq oo ka shaqaysto oo caadi mishaar u qaataan qolo mid meeg abka waaye mid iclaanka arooskay maridaa midna waxay maridaa suniyaha iyo iclaanka faashiyonka waayahay dhanka kale waxaa taa dadka ah, wax hal abuura Eh, iyada qudheeda bal haddii aad wax inooga sheegto wallaahi hal abuurka maasha allah waxyaabo buugag badanaa qoray oo markaa sacuudi carabi joogay waddanka oo ka maqnaa dareemaysa cidlo buugaag badanaa ka qoray buugaa kasoo qoray anoo yarna buugaan qoray maasha allah buugga markaan sacuudi kasoo qoray wuxuu ahaay qadaamo maxaa badan iyo qashin aruuristiis gabayaa ku jiro gabayo badan oo qoraa ku jiray ciil cisho dhaafa maan arag cidlo saacad dhaafta maan arag ciyaal iyo adeejiye maan arag maasha allah gabayo badanaa u sameeyey buuggaas laakiinse weli sooma bandhigin saameynta ugu badan waxaa waaye marka daado la joogin hooyada waxaa waaye cidla dareemi dhowr gabay u sameeyey mahoyda habeenkii hilow baayo helayo hooyada ayaan rabaa hadal waxaan ku leeyahay hooyada ayaan rabaa gabayo badanaan ka tirisha buugaas oo ah howl cidlaan dhex jiiftaa calaashaa mar baa daala joogin hooyo amase ciyaalka ama ehelkaaga nolosha waa iska cariiri Eh, inaad wax curiso goormo ayaad isku aragtay oo aad markaas abwaan camal aad noqoto ama aad wax tirin karto oo aad ereyo samayn karto anoo yariisaan jeclaa qoraaga iyo akhriska bugaagta iyo go-aanka anoo yariisaan gaaray laakiinse inaan qorshee weli maaha inaan buuga banaanka soo bandhigo steeb waaye steebka hadda ganacsiga markaan ku guuleysto aan jeclaa inaan bugaagta iyo abwaanimada usoo jeesto hadda wilaahi maya maya waalidkay maa aniga la isku arkay anigala inaan wax samayn karo oo qori karo safiya hadda waxaa taad ka mid ah eh, ganacsatada magaalada muqdisho qorshahaaga muxuu yahay marka waxaan jeclaa inaan magaalo kasta waddan kasta aan lagu arka gabar aan wax baray ama cilaan ama meegab ama harqaan ay ku shaqaystaan xirfadda xirfadda ganacsiga markaan gabdhaha baro oo bulshada ay wada wada barato markaasaan jeclaa waayahay eh, safiya harqaanka qudhiisa inaad eh, samaysaad inoo sheegtay wax oo ka baxsan dukaankaaga ama meelo bablig ah oo aad la fadhiisatay oo aad ku tashami jiraan mise eh, xaruntaadana ugu horeysa walaahi maasha allah harqaanka anoo yaraan toli jiray suuq ruwaaya kaleentaa markaan joogi jiray anoo toban iyo laba jir toban iyo saddex jir camal ku toli jiray maasha allah hooyada markay ka tagto kaleentaa gabdhaha waxaan u toli jiray dharka jeexjeexa diracyada saakooyinka anin rabo kaleentaa harqaan ma geeyi jiray markaa yaraa hadda waxaad isku kulmisay eh, dhowr shaqo oo kala duwan sida dukaan eh, barashadii cilaanka iyo sidoo kale eh, eh, qaybtii bukiyeerka oo kale Eh, in shaqooyin kala duwan la isku qabtaa maxay u baahan tahay qofka maxay uga baahan tahay in qofkii shaqooyin kala duwan uu kulmiyo qofka go-aankiisa iyo fikirkiisa asiyaa iskale aniga waa arka dad badan igu dhaliilo hal shaqo ka bax hal meel u jeesto ay dhahayaan laakiinse intaba aniga hadda isku rabo waxaa isku taxaluujiya inaan isku samayn karo oona go- oona ka dhali karo muhiimadan ka gaari karo gabdho badanaa jiro oo laga yaabo hamiga iyo hanka kugu jira inay iyaguna leeyihiin laakiin laga yaabo in sida in dadka hadaladooda ay qaataan in la dhaliilo inay ka cabsadaan waxyaaba noocaas oo kale ah maxay tahay marka waxyaabaha aad dhihi lahayd gabdhaha qaar amaba xirfadda leh amaba maxay ahayd ay jecel in ay shaqooyin abuurtaan oo kale gabdhaha waxaan dhihi lahay marka horeba haddaa shaqaan bilaabaad aadid laasi waan arkaya dad oo ku dhahaya ma ka bixi kartid ama ma yeeli kartid qofka fikirkiisa iyo go-aankiisa inuu asi qaato oo ilaahay tala saarto wax ka wanaagsan ma leh oo dadka warkiisa meel dhigto taasaan leeyahay gabdhaha waxaan leeyahay wax waa qabsan kartiin waa meelna waa gaari kartiin inaad aamintiin ilaah awoodaadan aamintid wax ka wanaagsan ma leh adduunka waxaan haysanaa waddanka adduunka u wanaagsan shaqana way taallaa qofka inta go-aan qaato waddankiisa ku shaqaysto wax ka wanaagsan ma leh shaqo waa fuudlaa wa- waddanka gabar kasta waxaan kula taliyaa inay waddankeeda joogto kuna shaqaysato waddan aan waddankaada ahayn wax walbaas ku arki kartaa wax walbaa kala kulmi kartaa marka waxaa wanaagsan waddankaaga iyo waalidkaaga iyo dadkaaga inaad la joogto wax ka wanaagsan ma leh jaanisyo badanaa bannaan sida gabartii qofka xirfad inuu barto rabyo harqaanka oo kale meeg afka jaanisyo badan waddanka shaqo waa taallaa waxaan dhihi lahaa inay wax bartaan nafsadooda iyaga maareeyaan in wadankiisa qof ku shaqaysto wax ka wanaagsan male xirfadda anaga soomaalidaana xirfadda waxaaba ka aaminsan yihin qalad laakiinse adduunka waxaa waa xirfadda wax ka wanaagsan male muhiim waa hamishay waxaa ah inaad shaqaysatid oo qof qof gacantiisa aan ku tigsaneen
aaday u mahadsan tahay safiya maxamed warsame oo inoogu marti ahayd barnaamijka intaas ayaanu kusoo afmeerayaa intaan ku kulmi doona barnaamijkan kulacayn ah sidaasii nabadgelyo